tababarkun aqoon-isweydaarsiga ee muddo lama maalimooda dareeri doon iyo weliba lagu hadala doone arrimo la xiriira gudniinka hanraabta guurka iyo dhaqanka walibaa qabanqaabiday wasaaradda shaqogelinta arrimo bulshada iyo qoyska somalilan iyadoon iyo ku qeyb galeen qaar kumid a culimmada iyo qeybo shargadiisan ee ururada bulshada isku duwaga wasaaradda shaqogelinta arrimo bulshada iyo qoyska somalilan farxaan maxamed xasan yaan kooreen faahfaahiyay ujeedada kulanka tababarka wuxuu ahaa tababar laga sha qaadanaya oo maanta bilaabmay ujeedkiisuu ahaa sida culimmada dalka aqoon looga faa'idi lahaa ma wayaananimo ku saabsan arrimaha qoyska iyo gudniinka iyo guurkaba markaa saa wasiirku sheegay arrimahaas buxooda la saaraya un waxaana ku mid a culimmadii ku qeybgalay kulankii a dhawaayeen tababarkun lagu ku hadlaay gudniinka fircoonigii iwalaya diinta ku qabtaa arrimahan waa arrimo bulsho dhinaca kala hortaleego oo saamayn weyn kule bulshadeenna bulshadeenna sida taqareeb kaalija lagu soo qoro gudniinkan fircooniga ah weliba in badanna wuu soo jiray imika laftigeedana aad buu u jira xataa sunniga lagala dadku ha la sameeyo waxa weeye fircoonigu isba noocaan ma yahay waa fircooniga la khafiifiye waxyaabahanina waa waxyaabo marka loo bandhigo diinta asalkeeda loo bandhigo in la jarjaro qofkii xubintiisana qofka la jarjaro oo maxay teeyaan la jaro iyaga tortoro toona waa bara oo diinta islaamka waxay ku bannaan tahay ma aha gudniinka culimmadu isku khilaaftay ee khilaaf ku jiro ma waajiba ma sunna ma makama na kanle kanaynu inagu samayna maba ahaba kanaynu samayno haddii culimmada loo bandhigo itifaaq waxaa la isku raacsan yahay inuu xaaraan yahay bal qofkaasi haddii waashkatoodo uu yeelanayo diyadii sababtaa qofka xubinta taranka waa diya kaamil qofka xubinta taranka laga jaro diyo kaamila buu leeyahy haddii barkeed la jarana diyo barkeed buu leeyahy ilaa xagtaasu gaarsiisan gudoomiye ku-xigeenka gobolka saa'il maxamuud aadan iyo wasaaradda shaqada somalilan kabogaadi doorka arrimo bulshadii ku qaadayti weliba ha qabanqaabiyo kulankuna wasiirka ay nagala hadlay waqtiga guurka iyaduna waa qodob ku jirta oo u baahan isaga laftirkiisa inaad daqo gurtaan inanku intuu ku guursan karaa inantusay intay ku guursan kartaa daadee markay joogtay guursan kartaa taana idinkaa laydinka doonaya inaad ummadda u bayaamisaan ood ka soo saartaan arrinkan ka soo saartaan taa kale beligii hore waxaa la odhan jiray boodharkeena lagu qori jiray jooji gudniinka fircooniga iminka waxaa lagu qoraa jooji gudniinka hablaha markaa bal taana waynu eegi doonaa waynu isla eegi inay sidaas sax ku tahay iyo inay sidii hore sax ku ahayd iyo wixii ka qaldan idinka ayaa laydinka doonayaa culimo ahaan inaad ka soo saartaan in la iswaafajiyo fadwadii wasaaradda diinta iyo awqaafta hore uga soo baxday iyo arrimahan guud ahaan iminka aynu joogno aad iyo aad baanad u mahadsantihiin wasaaraddana waynu ku bogaadinaynaa inay soo dhaadhicisay oo inay soo gaadhsiisay oo dadka ku sintay oo culimmadii ku sintay aada iyo aad bay wasaaraduna ugu mahadsan tahay culimo idinkana waxaa idinka doonayaa si ma garanaysaa cilmiya oo aqooni ku dhisan tahay
ka dambeyntii wasiirka wasaaradda shaqogelinta arrimo bulshada iyo qoyska somalilan injineer cali cumar maxamed iyo si rasmi indaafuri tababar kuma
waxa weeyaan waa isweydaarsi waa aqoon isweydaarsi iyo iyo talabixin aanu ka doonayno culimmada dalka halka saddex goboloo waaweyn baa fadhiya oo ku saabsan arrimaha qoyska oo ilaa gudniinku ku jiro oo ilaa uu ku jiro guurka hablaha iyo da-dooda halkaasna waa la eegayaa waxaa kaloo la eegayaa bulshada caruurta inoo dhalata waxba ma wada haystaan waxaa dhacdaa caruuro aan dee waalidkiiba waalidkiiba aanu u dhammaystirayn ayaaba iska timaaddaa way timaaddaa waana ka buuxdaa waddanka arrinkaasi taladiisa iyo diinta islaamka halkay dhigtay iyo iyo mujtamacba sidii looga waaninayana waa laydinka doonayaa